haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada ee heesaha nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaya
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale sida aad inooga barateenna waxaan idinkuga haynaa heese kala duwan dhambaalka ugu horeeyana caasha inoo soo qaban waa tahay dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxaa la yidhi waxaa halkan dhambaal meher oo wacan oo qurux badan ka diraya baa layidhi dadka kale ah waa hooyo saynab suleymaan jirde hooyo saynab baashe cabdulaahi iyo aabe yuusuf xariir aw cabdi iyo aabe maxamed daahir siciid iyo axmed cabdi cabdulaahi iyo sacad maxamed daahir iyo cabdulaahi naasir cabdikariim cabdulaahi jaamac oogle iyo farduus ismaaciil xiriir iyo saygeeda iyo caruurteeda ayaan yuusuf xariir saygeeda iyo caruurteeda dhammaan reer yuusuf xariir iyo reer maxamed daahir oo isku duuban waa la yidhi waxay dhambaal meher oo wacan gaarsiinayaan jaamac yuusuf xariir iyo marwadiisa najax ismaaciil oo koob iyo tobankii bishan meherkooda uu ka dhacay magaalada caynaba gaar ahaan hotel isha caynaba baa la yidhi waxaan ugu duceynaynaa bay yidhaahdeen in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waaro bad khayr qaban kale hela aamiin aamiin ayaana na u raaciyey dhankayga caasha dhambaalka ugu horeeya waxaa soo diray dadka kale ah aabe xasan macruuf iyo caruurtiisa aabe cabdi maxamed xasan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa hooyo raaxo sheekh cabdi xuseen macruuf xasan iyo cabdikhadar macruuf xasan haaruun macruuf xasan iyo shukri aadan cilmi caasho mahad iyo faadumo muuse daahir ismaaciil axmed daahir barakaale iyo maxamuud barakaale maxamuud xasan macruuf iyo dhammaan reer macruuf iyo reer cabdi maxamed waxay tahaniyad ay u dirayaan arooska faysal xasan macruuf iyo aroosada hodan cabdi maxamed oo toddobaadkan ku aqal galay magaalada jigjiga waxaana ay leeyihiin ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa nuuro heesta ugu horeysa baan kusoo boodo dhambaalada intaan u yara kaadsanno heesta jaalaley ayaan soo qabanayaa iyo codadka labada fanaan ee salaad maxamed shardi salaadarbi iyo saynab ciiga maxamed
jirnacaya kalgacayl jidmariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay ninkii jirnaxaya kalgacayl jidmariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay jiniyo insibaaqire haddii aan jacayl jirin ifka joorad nuurtiyo wanaag laguma jogeene jeclaadaa onkodiinuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jarayaay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeedaa cirku wuxuu jeclaadaa onkodiinuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jarayaay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeedaa jaba waxaabu kuu yahay markaatina uu yeedhee jalaygu dhawaaqdeed aanay oran dhegii jalaaq dhegii jalaaq jaalalee jaalalee ajaba ashak ya jaalaley ya jaalaley ajaba ashak ya jaalaley ya jaalaley
salaam waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta jaalalay iyo fanaaniinta saynab cege maxamed iyo salaad maxamed salaad derbi dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a waan idin salaamay baa la yiri gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha waanu kaa guddoonnay mid lamidana hawadaanu kuusoo marinaynaa magaceyga buu yidhi waa cabdixakiim maxamed macalin oo joogaha magaalada baydhabo jannaab buu yidhi waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba oo ay joogaan gaar ahaan buu yidhi aabe maxamed macalin yuusuf iyo hooyo aaminah abshir cabdi cabdishakuur maxamed macalin iyo sakariya maxamed macalin iyo khaalida maxamed macalin iyo jaaliya macalin yuusuf iyo maxamuud maxamed macalin iyo haaruun maxamed macalin iyo ismaaciil maxamed macalin iyo adeer hilaal macalin yuusuf iyo cabdifaadir maxamed macalin markaa cabdifaadir magacaygu cusubba mise waa cabdulqaadir baa loola jeeda waa tahay waxaa qoran cabdifaadir maxamed macalin magacyada cusub dhowaan way soo badanayaan waa tahay iyo zuweer maxamed macalin iyo zuwayda maxamed macalin iyo yuusuf maxamed macalin iyo tanziila maxamed macalin sumaya maxamed macalin iyo sayma maxamed macalin iyo sucaada maxamed macalin iyo mujaaladiin maxamed macalin iyo cabdimaalik maxamed macalin iyo muhaab xasan ibraahim iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo siciid yaasiin cabdiqaasim iyo gabadhan abtiga u ahay buu yidhi asma musdhaf ibraahim dhammaan asxaabtaasi waxaan leeyahay buu yidhi salaan diiran iga guddooma haddaad tihiin v o n waa mahadsantihiin buu yidhi inaad salaantaas iga gaarsiiseen waa tahay adigaa mudan waayahay saaxiib waxaan filayaa in dhammaan ehelkaada aada salaantay in ay ku dhagaysateen oo ay ku maqleen dhambaalka xiga waa dhambaal aada u dheer caasho waxaana diraya dadka kale ah oo qatre aadan axmed rayid iyo caruurteeda abti cabdulaahi axmed rayid oo ku magac dheer ambasador cabdulaahi congo iyo abti axmed aadan rayid iyo marwadiisa habaryeer sahro faarax iyo caruurtooda habaryeer faadumo aadan rayid iyo caruurteeda abti reegal aadan rayid iyo wiilkiisa warsame geesi abti cabdi aadan rayid iyo reerkiisa ganacsada alxaaji abubakar mubaarag iyo marwadiisa ayaan hoodo cilmi raage iyo caruurtooda maxamed cilmi raage iyo marwadiisa iyo caruurtooda ifraax cilmi raage iyo caruurteeda filsan cilmi raage iyo saygeeda doctor mustafa xasan daahir iyo muno cilmi raage iyo caruurteeda suleeqo cilmi raage iyo caruurteeda cabdinaasir cilmi raage xaaskiisa iyo caruurtooda xamdi cilmi raage oo ku magac dheer sheekha sheekha xamda ku jira shaadiye cilmi raage maandeeq axmed suude iyo muwadax abubakar mubaarag maryamo abubakar mubaarag amiira suldaan cabdirashiid cabdalla abubakar mubaarag iyo cali abubakar mubaarag cilmi suldaan cabdirashiid malaag suldaan cabdirashiid iyo shaakir abubakar mubaarag xamuud abubakar mubaarag iyo bukhuud abubakar mubaarag saabiriin warsame saabir warsame suldaan warsame dhammaan dadkan waxa ay kala joogaan baa la yiri eh, magaalooyinka shaariqa dubai eh, imaaraadka waa- ima- isutaga imaaraadka carabta u k canada jarmalka ireland denmark norway jabuuti iyo soomaaliya waa tahay eh, waxa ay u hambalyeynayaan suldaan cabdirashiid cilmi raage iyo marwadiisa nimco cali bosni oo ay taariikhdu markay ahayd tobankii bisha tobnaad waa tahay waa tobanka bisha oktoobar labada kun iyo labaatanka oo ay gabdho ugu dhalatay magaalada birmingham ee wadanka ingiriiska waxaana loo bixiyey maya sultaan cabdirashiid cilmi raage waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaalkan diraya fu-aad cabdulaahi cumar iyo maxamed muuse cabdulaahi iyo maxamed shaafi sheekh xasan iyo liibaan maxamed shirwac saadiq aadan iyo bashiir quduf baa la yidhi iyo shaafi shaaciye ciid qaasim warsame sakariye foox sakariye fooxani iyo shaafici shaaciye ciid iyo cabdicasiis daahiri iyo sayid cumar cusmaan cabdinaasir ciiro iyo shaafici cali warsame iyo bashiir cabdi maxamed casoowe iyo bedel cabdulaahi xuseen iyo cabdisalaan cabdulqaadir kajooje iyo cabdiraxiin giidhay baa la yidhi iyo sacad maxamed daahir iyo xayaad aragsan iyo hani cabdicasiis hani soomaali dhammaantood waxa iyagoo isku duuban iyaana ka teginaya doctor qiyaas baa la yidhi dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan saaxiibkan bay yidhaahdeen betri cabdulaahi ibraahim iyo marwadiisa yaasmiin xasan jaamac oo ay gabar ugu dhalatay magaalada boorame ee gobolka awdal taariikhdu markay ahayd lixdii bishan aanu ku jirno oktoobar ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaa loo bixiyey baa la yidhi aswaan bedri cabdulaahi ibraahim waxaan leenaha bedri soo weynow waa aswaan bedri soo weynow oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana raaciyay dhinacii heesaha haddii aan aadna caasha heesta aan soo wadno waa heesaha dhallinyarada maanta fanaanka qaadaya biya ma abwaanka eh, ma ogi laakiin heestu waxay leedahay taalaan kaaga taagi lahaa dhammaan gobolada wadanka oo dhan hawshaasi ma sahlan ya aada iyo aad waa heesta taalle iyo fanaanka xasan gantaal dhegeysi wacan
jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo tallaaba socodkaaga jimaha dhereerkooda tartiib hadalkaaga jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo tallaaba socodkaaga jimaha dhererkooda tartiib hadalkaaga hormoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysaa tusaalaha fiican tabtaa kugu raacaya hormoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysaa tusaalaha fiican tabtaa kugu raacay saddexna ka tilmaama tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay dayooyin quruxdaada talaan ku samayn hargeysa anka taago muqdisho anka taago boosaaso anka taago hoy jabuuti anka taago garowe anka taago jigjiga anka taago saddexna ka tilmaama tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay dayooyin quruxdaada talaan ku samayn hargeysa anka taago boosaasa anka taago garisa anka taago hoygal dogob anka taago las qoray anka taago buhodle anka taago noloshu tiir weeye duduca u horeeya balaayartibaaxo baliyo oo maqal weeye jismiyo aqal weeye tab iyo xeel weeye noloshu tiir weeye duduca u horeeya balaayartibaaxo taliyo maqal weeye jismiyo aqal weeye tab iyo xeel weeye culmoon sharaftaada tilmaamaha fiican asluubta ku tooman xishoodka ku toosan ku tol qalbigaygu tabtaa kugu raacay culmoon sharaftaada tilmaamaha fiican asluubta ku tooman xishoodka ku toosan ku talo qalbigayga tabtaa kugu raacay saddexna ka tilmaaman tashiga u wanaagsan cashaqa u tixraacay tayoy quruxdaada talaan ku samayn hargeysa aan ka taago jigjiga aan ka taago boosaaso aan ka taago muqdisho aan ka taago wardheere aan ka taago galdogo aan ka taago saddexna ka tilmaam waa tahay aanu intaasi ku dhaafan heesta taallo iyo fanaanka xasan gantaal ee dhambaalka gacanteyda ku jira waxaa soo diray waa hambalyo aroos waxaana diraya doctor daahir jaamac muuse daljir ismaaciil maxamed axmed oo loo yaqaano goole iyo cabdi sheekh faarax iyo maxamed shaqale aragsan maxamed axmed saciid xasan xusein maxamuud sheekh khaliif iyo xaliimo sheekh khaliif iyo hibo sheekh khaliif cabdulaahi sheekh khaliif iyo cabdiraxmaan sheekh khaliif maxamed qadar cabdi iyo mustafa cabdi jaamac iyo cabdiraxmaan maxamuud aadan maxamed maxamuud aadan iyo waxaa lagu naaneysaa maxamed baag cabdicasiis maxamuud aadan iyo faysal maxamuud aadan xamse maxamuud aadan maxamed dayib xaaji cumar iyo saciid xasan xaashi xintir barkhad axmed cawaale dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bagaadin u dirayaan yuusuf sheekh khaliif iyo fatxiya maxamuud aadan oo koob iyo tobankii bishan oktoobar arooskooda uu ku qabsoomay magaalada hargeysa cabdulaahi xasan faley baa la yidhi iyo cabdi xoosh xasan faley iyo cawaale xasan faley hooyo xalaawi xuseen iyo siciida xasan faley iyo fariid faarax iyo hooyo xaawo cali xaashi iyo aabe xuseen cali xaashi cubayd dhammaan dadkani oo kala jooga dacallada dunida waxay tahaniyad kal iyo laaba gaarsiinaya baa la yidhi aabe xasan cali faley iyo marwadiisa najma cabdulqaadir cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda kuwayt baa la yidhi waa tahay magaalada nuurow muqdishada malaha muqdishadaan aqaano way ka soo bedelmaysaa xaafadda kuwayt baa la yidhi ee ku taala magaalada muqdisho waa tahay ha la yaabin wax lala yaabo ma ahan maadaama adduunyadii ay noqotay hal xaafad kuwait iyo dooxa iyo imaaraadka iyo maaragtay sacuudiga waayahay xaafado cusub baan beryahan maqlayaa iyo xaafadda qaahire iyo taasi malaha waxay ahayd baydhabo aan malaynaya waxaa tahay xaafadda kuwait baa la yidhi ee magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishan aanu ku jirno oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatan waxaan dhammaanteen leenahay bay yidhahdeen isku waaroo noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo guur oo farxad leh ayaa lagu bilaabay dhambaalka xiga waxaana diraya dadka kale ah ayay xaliimo ismaaciil iyo rabiic cabdulqaadir guuleed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed cabdulqaadir guuleed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda hooye mulki cabdulqaadir guuleed iyo caruurteeda faadimo cabdulqaadir guuleed iyo caruurteeda axmed cabdulqaadir guuleed sadaam cabdulqaadir guuleed iyo maryama cabdulqaadir guuleed iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan reer xaaji cabdulqaadir guuleed aadan oo kala jooga dhagaxbuur iyo gunagado jigjiga siyaal iyo meelo kale waxaana ay hambalyo iyo ducaba ay u dirayaan cabdifataax maxamed oo ku magaca dheer cabdi dheere iyo suhuur fasaax cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga waxaan leenahay arooskana soo dedejiya noqdana kuwii isku waaro oo uu rabbi kala siiyo ubad kheyr leh aamiin waa tahay dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka dhegeystayaasha ugu talagalay nuur anagoo mar kale jaleecayna bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qabo heesta saddexaad waa heesta laabdoo xantayga waa fanaaniinta axmed inshaar iyo xabiibo xasan tooxo qof bad weyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay inan ragow dar alleema ku daawan lahayd
dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aale dar alleema saxda
qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuuna diirnixi waaya dadweynuhu iga su'aala dar alle ma saxbaa
ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aalay dar allee ma saxdaa
ragga doorkiya ka tugsanayayo nabtudaayi nabid daylaynino ragga doorkiya ka tugsanayayo nabtudaayi nabid daylaynino waxaan doonayaa inaan dadab galeeyo dhaqadaha rajada ma daboolino waxaan doonayaa inaan dadab gale dhaqadaha rajada hadaboolino labdooxantooda wadeedi tahay dayro haka dhigin labdooxantooda wadeedi tahay dayro haka dhigin dabnahaygu shidin eyladada dabnahaygu shidin eyladada labdooxantooda wadeedi tahay dayro haka dhigin labdooxantooda wadeedi tahay dayro haka dhigin dabnahaygu shidin eyladada dabnahaygu shidin eyladada
ceeldeenaho dulisgaabaniyo gabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin ceeldeenaho dulisgaabaniyo gabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn saliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn saliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan ee dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin ee dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin niya kaadban kuma tiirnaxdee niya kaadban kuma tiirnaxdee edibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin edibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin niya kaadban kuma tiirnaxdee niya kaadban kuma tiirnaxdee
waa tahay waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay madax u ruxeen qaarna ay qusleen caasha haye heesta waa la isku qaadqaaday kolley aad iyo aad aad iyo aad heesahaaba sidaas u samaysan ku- mar walba xaalad xaalad markaas taaganay ka turjumaan nuuro marka heesaha sida weyn loo jecel yahana way ka mid tahay heestani laabdo xantay mar kale dhambaaladii aan ku noqonay dhambaalkan waxaa la yidhi marka hore waxaan salaan kaliya laaba ah gaarsiinaynaa daadiyaasha barnaamijka kadib baa la yidhi annaga oo kale ah reer cabdi cali cilmi iyo reer cabdulqaadir guuleed aadan oo kala jooga baa la yidhi gunagado dhagax buur jigjiga dubai seattle washington melbourne iyo meelo kala duwan aad baa loo kala fogaaday waxaan dhammaanteen hambalyo iyo duco aad u badan aan hawada u marnaynaa bay yidhaahdeen cabdifataax maxmed oo ku magaca dheer ah cabdidheere iyo suhuur faseex cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada jigjiga waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara isku liibaana ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalka ugu dambeeyana caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah sheekh axmed maxamed guuleed oo loo yaqaano basiiro iyo macalin cabdulaahi macalin maxamed eh, sheekh maxamed caanoy iyo sheekh axmed suufi sheekh maxamed riyaal sheekh saadiq sheekh daahir sheekh cali sheekh cabdulqaadir gaafuur iyo sheekh cabdirasaaq cabdulaahi iyo sheekh macalin duubane Eh, sheekh maxamed yare iyo hooyo beelo sheekh maxamed weli iyo macalin ibraahim macalin nuur iyo alla macalimiin iyo shuyuuqdii soomaalida halkaa laisugu keenay dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo aroos ay gaarsiinayaan arooska iyo aroosadda dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan macalin xasan macalin maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi magaceeda lama soo sheegin waa tahay waxay ahayd eh, in aad soo sheegtaan waxaan filayaa toddobaadka dambe inaad soo sheegi doontaane Eh, waxa ay ku aqalgaleen een, eh, horaantii bishan ayuu arooskoodu dhacay eh, waxaan anaguna leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka nuurow dhinacaagaan usoo riixo heesta ugu dambeysa caasha waa heestii la yaabka lahayd ee sifooyinkii jacaylka qaraarka ama macaankaba ay kusoo arooreen amaba maaragtay lagu soo tusaale qaatay oo iska fahane waa codkii fanaankii caanka ahaa saalax qaasim naaji iyo host- heestiisii moogiyo jacayl waa magaca cudur midka ugu xun ee dadku waa ma- ha- waa magaca cudur midka ugu xume dadku moogya ee ma moodeyn sidane yah wuxuu leeyahay warkiisa lama hayo warkiisa lama hayo anaa ka wardoone anaa ka wardoon uu leeyahay waayahay een, heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay ee, barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Tumbaan qalbiga ka maqnaanino ku taxnaa xageentee kama maarmayo markiyaan arkanaa melunbay godee midunbaan qalbiga ka maqnaanino ku taxnaa xageentee kama maarmayo markiiaan arkanaa melunbay godeen mugiye jacayl waa maxay mugiye جعيني